waxaa loo baahan yahay nabadda iyo horumarku waa isku xidhan yahay maadaama nabadda iyo horumarku isku xidhan yahay waxaan u baahannahay dad nabad haystaa horumar gaara marka laba bil saddex bil ka hore u malaynaa in tiim wasaaradda ka socday iyo iom idiin imaadeen halkan laga daahfuray mashruuca daryeel oo wax isku darsiga bulshada loogu talagalay baahiyadiinna iyo maalmahan joognaan kala qoran doona haddii alla idmo guddi tiimka wasaaradda oo ila socda iyo guddiga ka shaqay doona howshaas oo odayaal iyo ganacsato iyo haween iyo degmada iyo booliiska isugu jira halkan ka qaban doona mashruucan mashruuc waxa waaye daryeel la yidhaahdo oo ku saabsan sidii bulshadu ay nabadda uga shaqayn lahaayeen deegaanadooda dhinaca galmudug khaasatan gobolka galguduud dhinaciisa galbeed degmooyinka iyo magaalooyinka dhaca sida guraceel balanballe caabudwaaq xeraale xanabuure qalanqalle iyo dhuusamareeb oo caasimadii ah intaasoo hadda barnaamijkan uu maaragtay uu xisaabsan yahay sidii nabadda looga shaqayn lahaay sidii bulshadu mataqaanaa looga wacyigelin lahay nabadda sidii ay bulshadu u wada noolaan lahaayeen oo isku dhexgeli lahaayeen wasaaradda iyo dadka tiimka kaloo la socda waxaa la wixii ay maaragtay aan soo dhoweynaynaa ayaga iyo barnaamijyada ay wataan labadaba waa soo dhoweynaynaa waxaa jirtay hadda kahor aan isu nimid ballan baan lahayn ballanta aan lahayn deegaanka dadka degmada na waxbaa laga sugayey wasaaradda iyo na waxbaa laga sugayey horaan u ballanna ballantu maanta maaha waxaa laga rabaa wasaaraddu wixii aan magaranaysaa horey ugu ballannay oo iyaga laga sugahayey iyaga in laga helo wixii annaga nala sugayey nagala sugahayeyna waa la heli doonaa insha allah waa diyaar nabaddan ay nagala shaqaynayaan dowladda dowlad goboleedka galmudug qaybaheeda kala duwan ayaguna ay jeclaysteen bulshada galmudug qolo kastoo wax kala tirsanaysa inay ka dhex shaqeeyaan shaqo dheeri ay geliyaan